labaad ee ahayd alcadaalatu fi lislaam runtii waa mawduuc aad iyo aad qayim u ah islaamkana aad ugu weyn taabanaayo mujtamaca oo dhan gaar ahaan muslimiinta taabanaayo guud ahaana macaamilka dadka aan muslimiinta ahayn oon la macaamilayno taabanaya xataa ka hadlaayo ka bilaaban doono guriga oo ku dhammaanaya dhammaan inta aad nolosha la wadaagto oo dhan ama hadday tahay dawlad ama haddii ay tahay maamul wuxuu doonaba ha ahaadee marka waa mawduuc aad u ballaaran runtii oo haddii la damco in laga hadlaa aan la soo koobi karin waxaan filaynaa alakh sheikh aadan jazaahu allahu khayran inuu inoo soo koobo mawduuca isagaa shan iyo afartan daqiiqo hadduu ilaahay yidhaahdo isagoo inoo faahfaahin hayo tafadal insha allahu tacala sheekh aadan falyatafadal mashkuuran jazahu allahu khayran
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات سيدة رنتا موضوعا ولالكي ii iclaaniyey waa siduu u sheegay waa mawduuc aada iyo aada u guda ballaaran oo aada iyo aada u weyn waa mabda' ama asaas ka mida asaasiyaadka islaamku uu ka indilaaqo oo uu ka soo burqanayo sidaa darteed ayaa wakhtiga uu walaalku isiiyey iyo wakhti u dhow midna aanan lagu soo koobi karin waxaan insha allahu tacaala jeclahay wakhtigaa shan iyo afartanka daqiiqo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu iga karsiiyo inaan ka tiltilmaamo oo keliya aan tilmaamo iyo rumuus keliya insha allahu tacaala aan ka bixinno awalan walaalayaal alcadaala cadaaladda maxaa macnaheeda la yidhaahdaa cadaaladdu waxaa la yidhaahdaa macnaheeda haddii la uruuriyo oo la soo koobo waa tamkiinu saaxibi alxaqi min alwusuuli ilaa xaqihi min aqrabi aturuqi wa aysariha intaasaa lagu uruuriyaa oo macnaheedu uu yahay qofka xaqa iska leh qof kasta ha ahaadee inuu xaqiisi helo uuna ku helo sida ugu fudud oo ugu dhow iyadoo aanan lagu dhibaatayn iyadoo aanan lagu warwareejin iyadoo aanan wax kale loo sii marin waxa uu qof walba xaqa uu u leeyahay xaqiisii inuu ku helo sida uguna fudud uguna dhow ayaa la yidhaahdaa macnaha guud markii la uruuriyo cadaaladda dadka muslimiinta aan ahayn cadaaladoodu iyagu waxay ka qaataan masaadir kale sida caqliga dadka hadba maaragtay xukunka hayo dabeecada iyo waxyaabaha la midka ah ayay iyagoo cadaaladda ka qaataan leanna cadaaladda haddii si kale loo dhigo waxaa la yidhaahdaa waxay ka timid min almucaadala laba shay oo la isbarbar dhigayo oo la isu eegayo ayay ka timaadaa sidaa darteed ayaa waxaa la yidhi dadkii hore masalan griigga ahaa cadaaladoodu iyagu waxay ku dhisnayd baa la yidhi wax allaaliya wixii dadka shacabku uu doonayo qof walba wuxuu raba ayaa cadaalad ah agtiisa sida masalan sidoo kaleeto roomaanka nimankii la dhihi jiray oo ah dadkii adduunka ugu xadaaradda horreeyey iyagana waxaa cadaaladda masdar u ahaa yacni dadka shacabka ah ingiliiska dadka iyagana la yidhaahdo waxaa la yidhi iyadana masdarka cadaaladda ay ka qaataan waxaa weeyaa la yidhi hadba qofka boqorka markaa iyaga u ah wixii uu gooyo iyo wax allaaliya wuxuu garta ayaa agtooda cadaaladda laakiin cadaaladda islaamku intaasoo dhan way khilaafsan tahay masdarkeeda iyo meesha laga qaatane waxa weeye waa waxyiga weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada nabiga calayhi asalaatu wassalaam sidaan tilmaanay cadaaladdu waxay ka mid tahay ama waa mid ka mida waxyaabaha qiyamka ah ee ay ka soo burqanaysa caqiidada islaamka ee toosan sidaa darteed ayaa dadka muslimiinta ah ama diinta islaamka dhexdeeda qof kasta oo bani aadana mahmaa kaana wuxuu doona ha ahaado cadaaladda waa loo siman yahay ama gaal ha ahaado ama mu'min ha ahaado ama qaraabo ha ahaado ama mid shishe ha ahaado cadaaladda waa ay u wada siman yihiin dhammaantood sidaa darteed baa qof walba waxa uu xaq u leeyahay wuxuu xaqa u lahaa inuu helo inuu xasilooni iyo degganaan uu ku noolaado uu gaaro ayuu xaq u leeyahay sidaa darteed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa kariimka ah wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu yacni wuxuu leeyahay ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan wa iitaa'i di lqurba wayanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar wuxuu kaloo ilaahay aayad qur'aana ku leeyahy subxaanahu wa tacaala waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli ilaahay wuxuu idin amrayaa haddii aad dadkii kala xukumaysaan inaad cadaalad ku kala xukuntaan sidaa darteed walaalayaal yacni diinta islaamka ama cadaaladda islaamku kuma ta'asurayso wax raadana kuma samayn karto waxa la yidhaahdo jacayl labada qof ka dhaxeeyo ama nacayb labada qof ka dhaxeeyo ama weji iyo jaah qofkan uu leeyahay ama maal qofkan uu leeyahay waxaasoo dhan kuma ta'asurayso ama raad kuma reebayso cadaaladda islaamka si kale haddii aan u nidhaahno waxa weeye macnaha cadaaladda islaamku ma ahan qofku qofkuu jecel yahay keliya inuu cadaalad u sameeyo oo cadaaladdii uu samaynayay uu ku xidho qofkan iyo isaga xidhiirhka ka dhaxeeyey ama inuu ku dhiso ma ahan nacayb labadaa qof ka dhaxeeyey ama ma aha wax ku dhismi kara yacni qofkaa isaga ahoo markaa la doonaya in cadaaladda loo sameeyo wejiga iyo jaaha mujtamaca uu ku dhex leeyahay ama haddii uu maalqabeen yahay maalkiisa dartii iyo wax allaaliya waxay waxyaabaha la mida cadaaladda islaamka shuqulkuma ay laha bal qofka aad necab tahay iyo qofka aad jeceshahay isku sibay ayuu islaamku kuu amray inaad cadaalad ugu samaysid sidaa darteed baa allah jalla wacalaa wuxuu qur'aankiisa kariimka ah ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhada'a lilahi bilqist kunuu qawaamiina lilahi shuhada'a bilqist walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin cala anlaa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu liltaqwa ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay fii suurati almaa'ida aayadda macnaheedu waxaa weeye war dadka mu'miniinta ahow waxaad ahaataan kuwa u taagnaan badan had iyo jeer cadaaladda kuwa u taagnaan badan idinkoo ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiina u marag furayo wuxuu ilaahay aayadda daba dhigay walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu yaysan idinku xambaarin qoon cadho aad u qabtaan ama dad cadho aad u qabtaan inaad cadaaladdii ka tagtaan yaysan idinku xambaarin ee icdiluu huwa aqrabu liltaqwa cadaalad sameeya mar walba iyada ayaa u dhow taqwada iyo alla kacabsiga cadaalad inaad samaysaan ayaa u dhow ama idiin dhoweynayse sidaasuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddaa qur'aanka aayad kaloo qur'aan ah oo fii suurati annisaa ku jirta ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilahi shuhadaaa bilqis kunuu qawaamiina bilqisti shuhada'a lilahi walow calaa anfusikum أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلووا أو وأن وأن وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان caliiman xakiima sidaasuu ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay war dadka mu'miniinta ahow waxaad ahaataan kuwo mar walba u taagnaan badan cadaaladda ha wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay shuhadaa'a lilaahi ilaahay jalla wacalaa dartiisana u marag furaya walow calaa anfusikum cidda aad ku marag furaysaanba naftiinnana allaha ka dhigo naftiinna ha ahaatee waxaa la doonayaa xataa bal wax kale iska daaye haddii ay noqoto qofkii inuu naftiisii ka cadaalad sameeyo oo naftiisii uu ku garsooro ama uu ku markhaati furo inuu naftiisii ugu markhaati furo ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii li'anna cadaaladda iyo markhaatiga ilaahay baa subxaanahu wa tacaala iska leh ha walow calaa anfusikum aw ilwaalidayn naftaada markii laga tagana qaraabadii labadii waalid baa kuugu xigto hadday doonaan cidaad ku markhaati furaysid labadaadii waalid ha ahaadeen awil yacni kuwii ka sii dambeeyey oo maaragtaaye qaraabada hadba falaqrab falaqrab aw ilwaalidayni waalaqrabiin u fiirso ilaahay wuxuu leeyahay in yakun ghaniyan aw faqiiran faallahu awlaa bihima haddii ay yihiin kuwo khaniya ama hodana oo aad maaragtaaye isdhihi lahaydeen armaa-un haddii aad waxun u leexisaan cadaalad darra ah ama aad u eexataan ay maalkooda wax idinka soo gaaraan ama hadday xataa qara yacni ay yihiin kuwa fuqara ah oo aa markaad oga turaysaan masalan maal iyo wax lagu xukumi lahaa idinkoo faqiirtinimadoodii dartooda og haddii xataa sidaa ay idinku soo dhacduu ilaahay leeyahay faallahu awlaa bihima war ilaahay baa subxaanahu wa tacaala intaba ka awlaysan ee waxa weeye cadaaladda mar walba sameeya markhaatigana ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii u fura sidaa darteed ayaa walaalayaal ummadda islaamku waxa ilaahay jalla wacalaa uu ku amray inay noqoto ummatu lcadli ummad had iyo jeer cadaalad u taagan sida aan insha allahu tacaala tusaalayaalka ama qisooyinkii dhacay iyo maxkamadihii islaamiga ahaa oo casru lkhulafaa'i araashidiin dhacay aan ku arki doonana yacni islaamku markuu tadbiiqiyey cadaaladdii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray yacni adduunkii oo dhan baa diinta islaamka soo galay markay arkeen cadaaladda iyo garsoor garsoorka uu islaamku leeyahay iyo diinta islaamka sida ay u sintay dadka oo ummadda ummadda oo dhan ay ugu sintay wixii xuquuq ahaa walidaalika ayaa walaalayaal cadaalad waxa ugu weyn oo ugu horeeya oo qof walba laga doonaya waxa uu u cadaalad samaynayo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ugu mudan ilaahaygii khalqay oo abuuray oo cadam ka bilaabay candhuuf ka ahaysiiyey heerarkaa soo mariyey cadaalad inuu u sameeyo oo tawxiidkiisa uu taxqiijiyo oo ilaahay jalla wacalaa cibaadadiisii aanu cid kale wax ka siinin li'anna arrinkaa wuxuu noqonayaa cadaalad darro iyo dulmi buu noqonayaa sidaa darteed baa ilaahay jalla wacalaa xadiisulqudsigii wuxuu ku leeyahay yaa cibaadii innii xaramtu adulma calaa nafsii wajacaltuhu wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu lianna waxa weeyaan cagsiga cadaaladdu waxa weeye waa dulmi weeye dulmina waxaa la yidhaahdaa wadcu shayi fii gayri maxallihi shay in la dhigo meeshii uu iska lahaa meel aan ahayn haddii qofku uu masalan cibaadadii ilaahay keliga iska lahaa uu cid kale wax ka siiyo awliye wax ka siiyo ambiye wax ka siiyo yacnii jin iyo w insi waxay doonaan ha ahaadeene uu wax ka siiyo qofkaa isaga ah waxa weeye wuxuu noqday qof cadaaladdii ka tegey oo dulmi ku dhacay buu noqday walciyaadu billah sidaa darteed ayaa walaalayaal islaamku siduu cadaaladda u adkeeyey si la mida wuxuu u xarimay dulmiga shayga la yidhaahdo walidaalika ninka imaamka ahoo caadilka ah oo ummadda ilaahay uu xukunka ugu dhiibay cadaaladda u sameeyey ilaahay agtiisa mansilo weyn ayuu ku leeyahay toddobada carshiga ilaahay harsata hooskiisa maalinta qiyaamaha ee aanan har kala jirin ilaa rabbulciza tabaaraka wa tacaala carshigiisa ma ahane toddoba qof oo dadka ka mid a oo carshigaa hooskiisa harsanaya waxaa ka mid a alimaamu alcaadil imaamka caadilka ah ninka mas-uulka ahee ummadda madaxda u ah meeluu doono madaxa ka ahaado ama madaxtinimo weyn ha hayo ama mid yar ha haya ee cadaaladda sameeyey dadka iyagaa ayuu ku jiraa sida axaadiista rasuulka calayhi salaatu salaam ku timid ninka noocaas oo kale ah in la karaameeyo oo la ijlaaliyo waxay ka mid tahay ijlaalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala inna min ijlaali illaahi ikraama dishaybati almuslim ha walimaamu alcaadil waxaamil alqur'aani gayra alghaali fiihi wala aljaafi canhu xadiiska saxiixaa sida ku yimid ninka noocaasa oo ilaahay agtiisa mansilada ka joogo iyo qofka madluumka ahee cadaaladdarrada lagu sameeyee lagu xadgudbay samada ilaahay ducadooda isku sibay ugu furan tahay sidaa darteed baa nabiga calayhi salatu salaam xadiis saxiixa wuxuu ku leeyahay halaahatun laa turaddu dacwatuhum alimaamu alcaadil waasaa'imu xataa yuftir wa dacwatu almadluum nabiga calayhi salatu salaam wuxuu leeyahay saddex qof yacni ducadooda ama habaarkooda lama radiyo lamana soo celiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala horuu ka aqbalaya qofka koowaad waa imaamka caadilka ah qofkuu u duceeyana ducadiisa horuu ka helayaa kuwa habaarana habaarkiisa wuu ku dhacayaa qofka labaadna waxa weeyaan waa qofka saa'imka ah ee sooman ilaa uu ka afuro ducada ilaahay uu baryo waa laga aqbalayaa qofka saddexaadna waxa weeyaan wa dacwatu lmadluum qofka madluumka ah laga gerdaran yahay dacwada iyo baryada ilaahay uu baryo saddexdaas ducada samaawaadka albaabadooda waa loo furaa lagama xidho weliba wuxuu la dheer yahay qofka madluumka ahee cadaaladdarrada lagu sameeyey intaasoo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu leeyahay la'ansurannaka walow bacda xiin ducadiisi waan kuu gargaarayaa waan kuu gargaarayaa oon kuu gargaarayaa walow bacda xiinin wakti kadib ha ahaatee kii kuu gargaaron baan ahay buu leeyahy ilahi subxana wa tacala qofka madluumkaa xataa walow kaana kaafiran gaal hadduu yahay xataa islaamka cadaaladdiisa meesha uu geeyey bal qofka madluumka ahee laga gardaran yahay waxaa loo banneeyey inuu xataa ceebeeyo oo uu sheego oo tashhiir uu ku sameeyo qofka ka gardaran ee daalimka ah sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka ku leeyahay laa yuxibu allahu aljahra bisuu'i min alqawli ila man dulim wa kaana allahu samiican caliima ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ilaahay ma uu jecla laa yuxibu allahu aljahra bisuu'i min alqowl in lala jahro oo kor loola jahro hadalka kiisa xun inuu qofku la jahro ilaahay ma ogola mana jecla ilaa man dulima laakiin qofkii la dulmiyey waa loo banneeyey qofkii la dulmiyey qofka dulmiyey inuu sheeg sheego hebel baa i dulmiyey hebel waa nin daalima saasuu igu sameeyey inuu dhaho ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkaa isaga waa uu u banneeyey weeyaan walaalayaal islaamku wuxuu dadka ugu yeerayaa cadaalad shaamila oo caama oo dha jamiicu shu'uuni alxayaati oo dhan soo gelaysa cadaaladda islaamka dhammaan nolosha bani aadamka oo dhan way soo gelaysaa cadaaladda islaamka sidaa darteed mujtamac kasta oo ku taagan cadaalad oo cadaalad ku socdo cadaalad isku maamulaya mujtamac saalix ah oo wanaagsan ayuu noqdaa adduunkana waara oo jooga aakharana ilaahay subxaanahu wa tacaala ridihiisa iyo wanaaggiisa gaara ayuu noqdaa laakiin mujtamac kasta oo cadaaladdu ay ka dhammaato oo cadaalad darro iyo dulmi ku caanbaxa waxaa u dambeeya inxilaal iyo zawaal inuu baaba'o oo burburo oo zuula ayaa u dambaysa waxay leeyihiin culammada islaamka qaar ka mida sida sheikhulislaam ibnu taymiya caleyhi raxmatullaahi wuxuu leeyahay dowlad gaalo ah waa la arkaa inay taagnaato hadday cadaalad samayso laakiin dowlad muslina oo dulmi samaysay inay waarta lagama yaabuu yidhi sidaa darteed adduunku inuu baaqi noqdaa laga yaabaa maca alcadli yacni gaalnimo iyo cadaalad isla socdo inuu adduunku ku baaqi noqdo waa dhici kartaa buu yidhi laakiin islaamnimo iyo dulmi wada jira yacni kuma jiri kara adduunka kumana baaqi kara noqon karo hadal macnahaasoo kale leh ayuu leeyahay shaykhu lislaam ibnu taymiya caleyhi raxmat ullaahi tacaala walaalayaal sidaa darteed ayaa mahamada iyo hadafka loo soo diray rususha ilaahay oo dhan waxa weeye dhulka ilaahay subxaanahu wa tacaala inay cadaaladda ku oogaan laqad arsalnaa rusulana bilbayinaati waanzalna macahum alkitaaba walmiisaan liyaquuma annaasu bilqist sida ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay waan soo dirnay rusushii aayado cadcad ayaan la soo dirnay ha waxaanan la soo dejinnay oon u soo dhiibnay kitaab iyo miisaan ayaan u soo dhiibnay miisaan liyaquuma annaasu bilqisti ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay bal walaalayaal cadaaladda islaamku ma ahan joyce iyo qofku wuxuu isagu kala dooran karo waa waajib weeye waa waajib qofku inuu cadaalad sameeyo uu caadil noqdo waajib bay ku tahay haddii uu samayn waayona qofkaa isagaa daalim buu noqonayaa cadaaladdu walaalayaal waxay gashaa dhaqaalaha dhaqaalaha ayay gashaa sidaa darteed ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u farad yeelay sakadii si mujtamaca muslimka ah si siman uu ugu wada noolaado oo qofna aanu u dhergin oo markuu dhergay maalka aanu isaga kaydsan qofna aanu mujtamaca dhexdiisa baahi ugu baktin ayuu ilaahay jalla wacalaa u sameeyey sakada waxa la yidhaahdo u farad yeelay sidaa darteed ayaa sakada waxaa laga qaadayaa dadka akhniyada ah ama hodanka ah ee muslimiinta ah waxaana la siinayaa dadka fuqarada ah min ajli alcadaala dadkii qaraabada ahaa ama sokeeyaha ahaa dadka ilaahay wax siiyey wuxuu ilaahay amrayaa subxaanahu wa tacaala inay maalkooda wax ka siiyaan xataa sadaqadii maaragtay waajibka aan ahayn ama zakada aan ahayn ee sadaqa maaragtay tatawuca inay siiyaan buu ilaahay in badan qur-aanka oga sheekaynaya waxaasoo dhan waxa weeye min ajli alcadaala ribadii buu ilaahay jalla wacalaa reebay cadaaladda si loo sugo darteed maxaa yeelay ribadii waa dulmi oo waxa weeye qof baa wuxuu cunayaa qof kale xuquuqdii sidaa darteed marka min ajli alcadaalati ayaa ribadiina loo xarimay oo islaamku uu xarimay cadaaladdu waxay gashaa walaalayaal qoysaska dhexdooda ayay gashaa haweenkii in cadaalad loo sameeyo sidaa darteed baa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan xadiis saxiixa inuu leeyahay ninkii laba xaas leh oo middood u iisha ama u eexda maalinka qiyaamaha wuxuu yimaadaa washiquhu maa'il man kaanat cindahu imra'ataan famaala ilaa ixdaahumaa jaa'a yowma alqiyaamati washiquhu maa'il aw kama qaala calayhi asalaatu wassalaam laba xaas ninkii uu ilaahay siiyey oo middood u eexda maalinka qiyaamaha wuxuu yimaadaa isagoo dhinac dhinac u socda oo isaga dhan isdabamarsan oo labadiisa dhinac ay kala sarreeyaan ayuu yimaadaa cadaalad darradii iyo dulmiga uu sameeyey darteed maalinkaa ayaa lagu fadeexaynayaa amaama alkhalaa'iq khalaa'iqdii ilaahay oo isu timid hortoodii sidaa darteed islaamku wuxuu amrayaa haweenkii in cadaalad loo sameeyo ha nabi moxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa wuxuu leeyahay markuu haweenkiisii cadaalad oo dhan u sameeyey ayaa wuxuu ilaahay weydiisanayaa uu leeyahay ilaahayow intii aan awoodnay waa samaynay ee wax aanan awoodi weynay ha noo cadaabin marka sidaa darteed cadaaladdu islaamku waxay gelaysaa usrada waxaa cadaaladda islaamku ay gelaysaa awlaaddii in loo cadaalad sameeyo siismadii in loogu cadaalad sameeyo magac bixintii in loogu cadaalad sameeyo hadalkii lala hadlayey in loogu cadaalad sameeyo wax walba ilmihii in loogu cadaalad sameeyo sidaa darteed ayaa xadiiska saxiixa ee sugan min xadiisi nucmaan ibni bashiir radi allahu tacaala canhuma wuxuu leeyahy saxaabiga nucmaan aabbahay ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu isiiyey buu yidhi maalkiisii qaar ka mida markaasaa hooyaday waxay tidhi buu yidhi ilaa rasuulkii ilaahay uu yimaado arrintan lama samaynayo rasuulkii ilaahay oo goobjoog ahaan doonayaa wiilkayga waxaad siinaysid inaad siisid aabbahay baa baxay buu yidhi markaasuu wuxuu aaday rasuulki ilaahay sala allahu caleyh wasalam wuxuu ku yidhi rasuulki ilaahay oo wiilkaygii ayaan doonayaa inaan wax siiyo oo hibo siiyee kaalay i xaadir meesha iyadaa goobjoog ka ahow nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi awlaaddaadoo dhan sidaa ma u samaysay buu yidhi dhammaantood waxaad ninkan siinaysid nucmaana awlaaddaadoo dhan ma wada siisay markaasaa waxaan idhi wuxuu yidhi buu yidhi laa maya ma siinin nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi ittaquu llaha waacdiluu bayna awlaadikum war ilaahay ka baqa oo awlaaddiina cadaalad u sameeya waxaa riwaayadaha qaarkood ay ku darayaan ha i xaadirinin oo ha i geynin halkaas maxaa yeelay fa innii laa ashhadu zuuran aw jawran anigu jawr iyo dulmi yacni inaan xaadiro dooni maayo halkaa iyadaa ha i geynin buu yidhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam sidaa darteed walaalayaal awlaadda in cadaalad loo sameeyo yacni waxaad arkaysaa in badan oo mujtamacaadka islaamiga ka mid a awlaaddoodii waalidiinta awlaaddii iyaga ayaa colaad dhex dhigayo iyaga ayaa kala jeclaysanaya oo kala soko marsanayo markaasaa waxaa dhacayso awlaaddii iyagii dhexdoodii inay colaad isu qaadaan markay arkaan aabbihii ama hooyadii oo midba midka kale ka jecel arrinkaa wuxuu abuurayaa colaad dhexdooda walidaalika culimmada islaamka waxay yidhaahdeen qisadii nebiyullaahi yuusuf calayhi wa calaa nabiyina asalaam markay arkeen nebiyullaahi yuusuf wiilashiisii wiilkan inuu aabbahood si gaara u wato oo waxyaabo badan oo iyaga maaragtay aanan u samaynin uuna aanu u samaynayn uu u samaynayo halkaa ayay colaaddii ugu horraysay ka bilaabeen baa layidhi waa kuwa sida ilaahay qur-aanka uu ka warramayo subxaana wa tacaala dhahayo yani yani fi suurati yuusuf ilaahay subxaana wa tacala ooga warramayo yani ina abana lafii dalaalin mubiin iqtuluu yuusufa aw idraxuuhu ardan yaklu lakum wajhu abiikum watakunuu min bacdihi qawman saalixiin ayay leeyihiin marka waxa weeye waalidiintu waxa waajib ku ah awlaaddooda inay cadaalad u sameeyaan hadday kan wax siiyaan waxay siiyeen wax la mida kan inay u iibiyaan oo siiyaan hadday kan ammaanaan kan inaysan isagana caayin yacni wixii ta'diib iyo tarbiye iyo wixii loo baahan yahay marka uu arkayo waalidku inuu canugii ku tarbiyeynayo iyadu wax dhibaataa ma leh laakiin asalku waxa weeyaan awlaaddii in cadaalad loo sameeyo cadaaladda islaamka waxay walaalayaal gashay dhaxalkii dhaxalkii yacni waxa weeye dhaxalka markuu qofku dhinto maalka iska leh dadkii warasa warasada ahaayee uu ka tegey maalkiisii waa loo qaybinayaa waa la siinayaa raggii iyo dumarkii isku sibaa loo siinayaa kii yaraa iyo kii weynaa isku sibaa loo siinayaa walidaalika ayaa dadkii jaahiliyadii ahaayoo carabtii hore masalan dumarka iyo carruurta ma aysan siin jirin dhaxal hadduu ninku dhinto oo uu maal ka tago maalkiisaas waxaa qaadan jiray dadka isaga markaa dad ugu dhow oo xoogga leh oo hadday dagaal galaan oy duullaan kalaan galaan wax dili kara dad soo dili kara maalna soo xarayn kara oo qaliimo keeni kara intaas keliyaa qaadan karta haweenkana waxba lama siin jirin carruurtana waxba lama siin jirin liajli maada liajli waxaa lalahaa maxaa weye mana duuli karaan oo waran iyo seef ma qaadi karaan oo dad ma soo layn karaan maalna ma keeni karaan laakiin islaamku markuu yimid yacni waxa weeyaan yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari mithlu xadi alunhayayn ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qaybiyey xataa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qaybintii maalka la qaybinayay dhaxalka ah looma daynin ilahay baa qur-aankiisa ku qaybiyey aayada fara badan waxaa dhacda dadka acdaa'u lislaam oo diinta islaamka cadowgooda ah oo doonaya dadka muslimiinta ahen diintooda garanaynin inay tashwiishka ku furaan oo diintooda ay ka shakigeliyaan meelaha ay ka soo galaan baa waxaa ka mid a inay yidhaahdaan islaamku hadduu cadaalad yahay muxuu dumarka u dulmiyey maxaa loo yidhi lildakari mithlu xadi alunhayayn ilaa ayaddu saasay leedahay maalkii ninku ka dhintay ama qofkii maaragtay uu ka dhintay maydka ahaa markii dadkiisii loo qaybinayo dadkuu dhalay iska tegey waxaa loogu qaybinayaa halkii nin ahaa waxaa la siinayaa haweentu intay qaadato labanlaabkeed saasaa qur-aanku leeyahay arrinkaa marka ma dulmi islaamku dumarka dulmiyaa ma aha bal sida aan tilmaannay islaamka ka hor dumarku horta wax dhaxala maba aysan ku lahaynba maalka qofkii qaraabadooda ah gabadhi aabbaheed oo dhintay ayaa maalkeeda horteeda lagu qaybsan jiray waxba lama siin jirinba laa nisfa walaa rubuc midna lama siinin ayib islaamku muxuu haddaba u yidhi gabadhi intay qaadato lamanlaabkeed ayuu wiilkii qaadanayaa u fiirsado walaalayaal xikmado badan oo rabbaani ah ayaa ku jiro kow sida culummada muslimiinta ee mufasiriinta ay tilmaameen markuu masalan aabbihii dhintay oo wiil iyo uu ka dhintay masalan maaragtaaye e gabar oo maalkii inta saddex loo dhigay wiilkii laba la siiyo iyadina meel la siiyo maxaa loogu daray intaa wiilkii labada qaybood la siiyey ma taqaanaan xuquuqdeediiyo inuu koriyo iyo isagaa lagu leeyahay isagaa lagu leeyahay iyadana waxay qaadatay cid wax kula lama arko waxay iyada qaadatay meel bay u yaallaan laakiin islaamku isaga markuu laba meel saddex meelood laba siiyey loogama harina waxaa lagu waajibiyey nafaqadeedii baa lagu waajibiyey hadday gabadhiisii ahayd hadday xaaskiisii tahay hadday walaashi tahay isaga ayaa nafaqadeedii dusha laga saaray ma ujeedaan afartii kunoo mataqaanaa saddexdii kunoo odagu uu ka dhintay labadii isaga la siiyey yacni waxa weeye iyadiibu inuu ku biilo waajib bay tahay laakiin iyada kunkeedii meel bay dhiganaysaa cid wax ka rabta male ninkeedu xuquuq kama rabo oo ilaahay jalla wacalaa ninkee iyado asaga ayuu xuquuqda saaray aabbaheed xuquuq ogama baahno oo islaamka kuma waajibin walaalaheed iyo cid kale midna waxba laguma waajibin nafaqadii reerka iyo biilkii iyo wixii oo dhan odagii baa dusha loo saaray sow cadaalad ma aha marka cadaaladda ka weyn marka maxay tahay intaanaad leedahay wax lagaa rabana ma jiraan war wiilkiiow labadan kun adigana qaado mas-uuliyaddaasoo dhanna aday madaxa kuu fuushay wax la cuno iyo wax la cabo iyo meel la dego iyo wax la xirto kulli adaa dusha laguu saaray waa cadaalad aan cadaaladu ka dambayn weeyaan marka shubahaadkaas ay dadka acdaa'ul islaamka ah furayaan yacni waxaa la doonayaa qofka muslimka ah inuu u dhugmo lahaado mar walba uu ogaado waxaana la isaga dafcin karaa qofku inuu diintiisa barto diintiisa inuu qofka barto oon looga sheekaynin cadaaladda islaamka waxay gelaysaa walaalayaal xukunka ayay gelaysaa waxay gelaysaa yacni qisaastii bay gelaysaa islaamku waxa uu dejiyey haddii qof qof dilo qofkii qofkaa isaga aha in loo dilo ana annafsa biannafsi waalcayna bilcayn waaluduna biluduni waalsinna bisinni waaljuruuxa qisaas wax walba wixii u dhikamay ayaa ma mataqaana ayuu islaamku u dhigay naf buu dilay naf baa loo dilayaa ilig buu riday ilig baa loo ridayaa il buu riday il baa loo ridayaa haa dheg buu gooyey dheg baa loo goynayaa waaljuruuxa qisaasun ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala juruuxdii iyo xataa nabarradii yaryaraa ee daqarrada ahaa ee meel ayna go'in xataa islaamku wuxuu u gooyey xukun buu u gooyey hal ilig haddii la riday intaasaa loo gooyey hal far haddii la gooyey intaasaa la siiyey oo geela ma ujeedaan toddoba daqiiqa ayaa ku hartay baa la yidhi waayahay yacni qisaastii walaalayaal walidaalika ayaa walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa kariimkaa wuxuu ku leeyahay walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaabi lacalakum tattaquun war dadka yacni qisaasta iyo dadku in mataqaanaaye qofkii wax geysto wuxuu geystay oo kale loo geysto waxaa idinkugu sugan nolol baa idinkugu sugan buu leya ilahi subxana wa tacaala nolol nolol inay ku sugan tahayne waaqica ayaa markhaati ka kacayo qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqnimadiisa nolosha iyo waaqica ayaa ka turjumayo oo kutusayo haddii qofkii qof dilo loo dilo oo inta ninkii weliyulmaqtuulkaa loo dhibo la yidhaahdo dilo leanna qofkii qof kas u dila islaamku wuxuu u dejiyey in loo dilo yaa dilaya ma qof walbaa dilaya maya qofkii la dilay dadka qofkii ugu dhowaayo ugu xigay baa dilaya haddii sidaa la yeelo dhibaatoo dhan waa hartay wax aar isu doonanayo male wax isdabagelaya male wax dagaalamaya male arrintii waaba dhammaatayba ninkaan nin buu kas u dilay waa la dilay miiska tiirkaa la saaray waa dhammaatay wuxuu u leeyahay qofka weliyulmaqtuulka oo qofka laga dilay diyo inuu ka qaato oo yidhaahda iigu shub boqol geelaysi inuu gato maydkiisii wuxuu intaba aan ahayn oo uu leeyahay inuu iska cafiyey isaga xaq u leh laakiin walaalayaal maanta maxaa dhacay waxaa dhacay nin daalima oo qaatil ah oo qof dilay intuu baxo tolweynihii intuu gadaal ka maro in la yidhaahdo yaa u dhowaan karo in la isugu goodiyoo la yidhaahdo dhiiggii dadka uu noqdo yacni absad shay waxa qof waxa ugu raqiisan dhiiggii dadkuu noqday markii laga tegay xukunkii ilaahay subxaana wa tacaala iyo qisaastii markaasuu ku bootaynaya wuxuu leeyahay wallaahi intaan ku dilo ayaa dhiiggaaga waxaa loo aruurinayaa taano taano waa runtiis tolweyne wuxuu isku hallaynayaa uu og yahay inay gadaal marsanayaan ee daalimka soo qabtay waa kana daalimkiiyo dila aanan dhehaynin oo dhahaya ma nin reer hebel ahaa annaga yaa la helay la dilaya oo galaasnada maanta joogo maya wallaahi magtina taana taana loo qaybinaya waxba ma aha waa run maxaa marka dhacayo hal nin buu ahaa nin buu soo dilay haddii la dilay nin iyo nin bay ahayd arrintu waa gu'i lahayd waa la soo duulay laba boqol saddex boqol afar boqol oo qof baa u dhimatay halkii ninka ahaa ma ujeedaan xikmadda ilaahay iyo cadaaladda ilaahay subxaanahu wa tacaala markii laga taga dhibaatadaasaa timaado xukunka walaalayaal waxaa ka mid a cadaaladda islaamku ay gashay yacni dadka markii la kala xukumayo iyo qadaha iyo maxkamadda cadaalad inuu qofkaas u xukumo cadaalad inuu xukumo sidaa darteed baa nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay dadka qudaadaho wax xukumo waa labo waa saddex yacni qof jaahila oo jahli xu- jahligiisi wax ku xukumay waa ahlu naar qof caalima oo cilmigiisi ka leexda oo cilmi la- jahli xukumay waa ahlu naar mid caalima oo cilmigiisi intuu xukumay cadaalad ku xukumay waa ahlu janno waxaan kusoo gebagabaynaynaa walaalayaal saddex tusaale oo cajiib badan oo xilligii khulafadii muslimiinta ahaa dhacay tusaalaha koowaad waxaa weeye xilligii cumar bnu khadaab radia allahu tacaala canhu wa ardaahu ayaa waxaa meesha la yidhaahda masar waxa waali ka ahaa oo xukumay gobolka masar la yidhaahdo dhan camar bn caas bn alwaa'il radia allahu tacaala canhu saxaabigii la dhihi jiray waxaa dhacday marka maalin maalmaha ka mid ah waxaa la sameeyey tartan fardo ayaa la sameeyey fardaa la tartansiinayey tartankii baa waxaa wada galay wiil uu dhalay camar bnu caas iyo wiil qibtiyiintii reer masar ahaa oo dadkii xilligii fircoon joogi jiray ka mid a ayaa tartankii wada galay waxaa marka dheereeyey wiilkii qibdiga ahaa baa dheereeyey markuu dheereeyey ayuu dharbaaxo ku dhuftay Three minutes. dharbaaxu ku dhuftay ninkii wiilkii qibdiga ahaa isagoonan camar bnu caas oo meesha barasaabkaha u dacwan buu cumar bnu khadaab aaday radia allahu tacaala canhu madiinuu ugu tegey cumar wuxuu yidhi waxaasaa igu dhacay warqad buu qoray deg dega cumar wuxuu yidhi deg deg u soo gala camar bnu caas iyo wiilkiisow deg deg waa inaad madiine u timaadaan madiinuu yimid wiilkii buu yidhi intuu kugu dhuftay ku dhufo horta hortayda ku dhuf buu yidhi wuu ku dhuftay markuu intii uu u geystay u geystay baa wuxuu yidhi aabbihiina ku dhufo maxaa yeelay buu yidhi isaga sababtiisuu kugu dilay iyo madaxtinimada meesha uu ka yahay kuma uusan dileen buu yidhi waa markuu cumar leeyahay mat yaa camar mata stacbadtum annaasa waqad waladatum ummahaatuhum axraaran buu yidhi goormaad camarow dadka adinku addoonsateen ayagoo hooyayaalkood ay dhaleen ayagoo xor ah goormaad adinku addoonsateen buu yidhi waa nin qibdi ah iyo nin saxaabi ah dadka saa loogu kala garsoorayo ka imow xilligii caliy bni abi aalib radia allahu tacaala canhu wa ardaah isagoo magaalada dhex marayo oo amiir lmu'miniina cali ayaa wuxuu arkay nin nasraani oo kiristaana oo diric biraadkiisii uu dagaalka markuu aadayay xabad isaga dhigi jiray saafta iyo waranka isagoo watuu arkay suuqa markaasuu yidhi war dirican anaa le cali baa dhahayo markaasuu yidhi maya melihid qaadigii caamka ahaa ee qaadi shureyx la dhihi jiray ibnu qays ayaa waxa weeye madiine joogay waa s- waa ninka la yidhi wuxuu siddeetan sano in ku dhow ayuu qaadi ahaa ayaa loo wada xugun tegey amiir almu'miniin cali ibni abi aalib iyo wiil yaroo kiristaan markii qaadigii loo tegey buu wada fariisiyey hadal buu yidhi wiil yahow adaa mudiciya wuxuu yidhi maya cali buu yidhi cali ow hadal amiir almu'miniin wuxuu yidhi diricaan anaa iskale lam abichu walam walam ahibhu buu yidhi mana aanan iibinin mana aanan hibaynin oo qofnaba siinin mana gadanin buu yidhi anaa iskale markaasaa la yidhi haye wiil yow hadal wuxuu yidhi dirica anaa iskale amiirkii mu'miniintana been buu sheegayaa ma dhihi karuu yidhi laakiin dirica anaa iskaleh buu yidhi qaadi shureyx wuxuu yidhi alaka bayina yaa amiira almu'miniin wax caddayna ma haysataa amiirkii mu'miniintow caliy ibni abi aalib intuu qoslay ayaa wuxuu yidhi laqad asaaba shurayxun walle shureyx waa asiibay yidhi masaladii waa hela bayino keenso maadan dhihin waad heshay buu yidhi waad asiibtay mayuu yidhi wax bayinaa ma haysto waayaha la yidhi amiir almu'miniin raalli ahow dirici ninkii baa loo xukumay nasraaniga ahaa markuu saddex tillaabo qaaday iyo wax la mid a ayuu intuu soo laabtay ayaa wuxuu yidhi waxaan qirayaayoon markhaati kacayaa axkaamtan iyo xukunkan inaysan mid bini aadan ahayna tii ambiyada ay tahay waxaanan qirayaa wa inii ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullahi buu yidhi waa islaamay ninkii wuxuu yidhi amiir almu'miniin ow diricana adaa iskale waa kaagi maalintii sifayn ayaan kaa soo xaday buu yidhi cali bin abi taalib wuxuu yidhi mar haddii aad muslintay diricina waa kuu daayey weliba faraskii anigu aan lahaa qaaduu yidhi qisada ugu dambaysa waa nus daqiiqo ziiri ayaa la iisoo qoray waxay dhacday xilligii camar saxaabigii maaratay amiir almu'miniin cumar bn cabdilcaziiz radia allahu tacaala canhu wa ardaahu alkhaliifatu alkhaamis meesha la yidhahda samarqandi oo ka tirsan jamhuuriyadaha ruushka ayuu ciidan u diray nin qutaybata ibnu muslim albaahili la yidhaahdo uu hogaaminayo muslimiinta waxaa lagu yaqaanaa markay meel qabsanayaan horta inay digniin siiyaan islaamka in loo bandhigo hadday islaamkii qaataan dagaal maxaa lagu falayaa diintii baa loo sharxayaa salaadii iyo soomkii iyo zakadii xaj hadday diidaan jaz- jizyo lacag inay dhiibaan ammaankoodaa la ilaalinayaa ee muslimiinta inay dhiibaan oy lacag bixiyaan hadday labadaa arrimood diidaan kadib uu dagaal yimaadaa isagoona labadii arrimood u bandhigin buu magaaladii weeraray dalkii oo dhan buu qabsaday qutaybata ibnu muslim nimankii iyaga ahaa waa soo dacwoodeen cumar bnu cabdilcasiis oo baqdaad jooga amiir almu'miniin ayay usoo dacwoodeen ciidankaagii iyo qaa'idkiisii saasay nagu sameeyeen nalooma digin cumar warqad buu qoray horta ninkii u yimid oo ay soo dirsadeen markuu arkay cumar ibnu cabdilcasiis haybadiisii iyo isagoo maaragtay mutawaadicnimadiisii gurigiisi iska dhisanayo malaadsanayo dhooba ku malaadsanayo ayuu muslimayba waa sayn waayeyba ninka intaa arkoo jaysa xukumo oo adduunka dhan haysta masaana wuu muslimay cumar ibnu cabdilcasiis warqad buu qoray wuxuu yidhi warqaddan qaad ugee amiirkii nin ciidanka ka mida qaadiha ka dhigo adinkuna dhinac ka soo jeesta isaga iyo ciidankiisa intuu doonana dhinac ka soo jeesta maxkamaddana hala qaado maxkamaddii buu qaaday qaadi muslimiinta ciidankoodii ka mid oo askari ayaa lasoo qabtoo layidhi qaad maxkamadda wuu wada hadashiiyey wuxuu yidhi amiirkii ciidanka mu'miniinta haystii baa wuxuu yidhi magaalada markaad soo gelaysay ma u digtay dadkaan digniin ma siisay markaasuu yidhi laa amiir almu'miniin waxa weeye haddaan u digi lahayn dhulkooda waa waasic waxaan ka baqnay inay isu soo urursadaanoo dagaalku waa khudca iska daaboy sheekada kale ma u digtay mayo haa halkaas su-aashaa iga jawaab buu yidhi mayo oma digin ciidankaaga iyo adigaba si deg dega magaalada oga baxa buu yidhi guura way ka soo baxeen way guureen markay guureen ay ogaadeen bay haddana dadkii magaalada deganaa ee akhyaartii iyo madaxdii u yimaadeen waxay dhaheen ciidanka sidaan cadaaladdiisu ay tahay wax la midaba weligaya ma aanan arage waxa weeye noo jooga jamhuuriyadda iyada ahayd ilaa haddeertan samarqandi waa muslimiin weeye boqol kiiba boqol cadaaladda islaamka walaalayaal markii la tadbiiqinayay sidaas ayuu islaamku ahaa as'alu allaha subxaanahu watacala an yajcalana min aladiina yastamicuuna alqowl fayatabicuuna axsanah ulaa'ika aladiina hadaahum allahu waulaa'ika hum ulul albaab wjazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
jazaau allahu khayran sheekh aadan sheekh cabdullaahi mawduucuu ka hadlay runtii mawduuc qayima weeye waxaad is odhanaysaa mawduuco mawduucu kasii dambeeye waa kasii macaanya wuxuu kusii lowsinaya midka ka dambeeyey